aada umahadsan tahay walaalka ismaaciil buugga waxaa la yidhaahdaa xeeladaha dagaalka af soomaali ahaan asalkiisiina waa buug afshiina lagu qoray nebi ciise hortii lix boqol oo sano waa buuggaas aadka u da-da weyn leh waxaana qoray nin taliye military oo la odhan jiray sanzu waxaana la yidhahdaa the art of war wuxuuna ugu talagalay talooyin iyo waxay ahaayeen tababaro uu siinayey ciidamadii xilligaas hoos tegayay dowlad la baxday shaay oo uu isagu ka mid ahaa muwaadiniinteedii buuggaas waxaa markaa ku jirta murti fara badan inkasta oo la qoray lix iyo labaatan qarni ka hor haddana aada moodo ilaa maanta inay tahay maaragtaanay mid laga maarmin oo buuggani wuxuu ka mid yahay bugaagta maraajicda u ah kuliyadaha lagu barto dhinaca istaraatiijiyadda waan gartay ilaa imse luuqadood baa lagu qoray markaa buuggan luqadaha adduunka intooda badan hadda wuu u turjuman yahay buuggaasi runtii waxaa nasiib u yeeshay inuu turjumaadii ugu horreysay turjumo nin wadaad faransiisa oo u turjumaya faransiis wixii intaa ka dambeeyey ayaa lagu baraarugay qiimaha uu leeyahay buuggaasi oo loo turjumay afaf kala duwan innaga markaas af soomaali hadda ka hor in lagu turjumay uma malaynayo waxaana aniga uu iga soo raacay wuxuu ka mid ahaa buwaagtii referenska iyo takhasuskeygii culumta istaraatiijiyadda taa intaynaanu iman waxaan jecelahay su-aal dadku aada isu weydiinayaan waxaad sheegtay ilaa lix iyo labaatan qarni ka hor buuggan in la qoray dad badan baa is weydiinaya maxaa dunida waxyaabaha dee ku kalifay in ilaa intaasoo luuqadood lagu tarjumay ilaa maanta buuggaasi uu noqdo mid tixraaca maxay tahay waxaa la yaab leh sidan hadda aan tilmaamay buuggu inkastuu yahay buug waagaas la qoray haddana sida uu u tartiibsan yahay fikradaha military ee maanta adduunka loo baahan yahay in la isticmaalo haday noqoto dhinaca qorshaynta iyo maaragtan qorshayaal dejinta hadday tahay dhinacyada dagaalgelinta haddii ay tahay dhinaca tactiga iyo farsamooyinka hadday tahay dhinaca sirdoonka hadday tahay dhinaca wadahadalka iyo maaragta negotiationka dhan walba oo maanta culumta military iyo kuwa maaragtaanay nabadgeliyo waa buug ilaa hadda aan laga maarmin kolkaa umuu dejinin sida muuqata inuu ku koobnaado boqortooyadii shiinahayd waaga ka midka ahaa iyo duruuftii waagaa jirtay wuxuu u dhigay fikrado caam ah waan gartay oo mararka qaarkood universal ah oo ummadaha oo dhan ay wadaagaan waxaa ka muuqata maaragtaana fikirka diinta oo diimahu maaragtaanay mabaadiida ay dadka ugu yeedhaan xilliyada dagaalka iyo in la tixgeliyo ayaa maaragtaana kamid ah afkaartiisa waxaa ka mid a maaragtaana culumta deegaanka iyo sida xidigaha dabaylaha biyaha iyo waxyaalaha ay tahay military ahaan in aanan la iloobin ama aanan laga maarmin barashadooda waan gartay waa buug aan isleehay waxaa loo qoray casri walba oo jira inuu noqdo maaragtaanay mid aan laga maarmin waan gartay adiga haddaba haddaynu nimaadno waxyaabaha kugu dheliyey markaa inaad buug intaad soo qaadatid wakti gelisid aad tarjuntid maxay tahay buuggan waa horta waxyaalaha aan isleehay waa way naga maqan yihiin waayo dhinacyadaasi maktabadda af soomaaliga ku qoran buugaagta militariga iyo maaragtan securityga ama amnigu aada iyo aada ayay ugu kooban tahay aniguna wixii aan bartay oo aan ku takhasusay ayaa ahaa maaragtan strategic status buugganna wuxuu kamid ahaa tixraacyadii ugu muhiimsanaa oo aan maaragtan kuliyadda aan ku baranayay waxaan waagaas jeclaystay inaan mar uun u rogo af soomaali oo ay ka faa'iidaystaan dadka aan afka wadaagno ee maaragtanay af soomaaliga ku hadlo oo dhan runtii maan haleelin wakti badan ayaa maaragtana kasoo wareegay laakiin finally himiladaydi ahayd in aan arko buuggii sunzu oo xeeladaha dagaalka oo af soomaali ku qoran inaan daabacno oon soo saarno aad baana ugu faraxsanahay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo dabcan dee dhinaca aada wax lagu xasuustaa ururkii qalinleyda soomaalida ee dalka jabuuti iyo wakhti dheer oo dhinaca aad aada uga shaqayn jirtay markaad eegtid buugtan af soomaaliga lagu qoroo kale ee afafka kale ku jira marra ma ku darteen in aqoontii lasoo minguuriyo oo la keeno af soomaali oo kale ururka qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed ee somali ten oo run ahaantii dadaalka maanta daafaha dhulka soomaalidu ay degto oo dhan ka socda naadiyaasha iyo akhriska iyo qoraalka asal u ah waxa uu maaragtaanay dadaalkanan u aan bixiyey ka mid noqonayaa kaas weyn oo maaragtaanay somali ben uu uu leeyahay oo iyaduna inuu yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle midka dadaalka ugu badan duldhigay faafinta nagana taageeray bugaagta ugu badan daabacaadeeda hadday noqoto dictionaryga iyo af soomaaliga iyo haddii ay noqoto bugaagta nooc walba leh oo ay ka mid ahaayeen buuggii futuuxulxabasha oo aan horey u turjumay aniga iyo maxamed cabdillaahi riiraash kolkaa dabcan waa ka mid dadaalka aan ku jirno turjumaadda buugaagtu waxaanan ugu baaqaya dadka soomaaliyeed oo aqoonta u leh afafka kala duwan wixii ay u arkaan inuu anfacayo ummadooda inay maaragtana u fududeeyaan oo usoo turjumaan